baashow subaxa lamida aad ayaad u mahadsan tahay xaalada guud guud ahaanba een gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur oo hadda aan kaagala hadlayo aad ayay jawigoodii uu degan yahay walow maalmihii lasoo dhaafay magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool ay soo gaarayeen madax sarsare oo ka kala socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool soo gaaray wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga ee dowladda federaalka soomaaliya wafdi uu horkacayo cabdulaahi colaad rooble oo ay qeyb ay ka hayaan hay-adaha deeqbixiyaasha iyo hay-adaha u n k ee qaramada midoobey kuwaasi oo ujeedadoodii ay usoo gaareen gobolka bocool ay ahayd in ay u kuurgalaan xaaladda ciidamada deegaanadani ay ku sugan yihiin iyo in tarkoob ay ku sameeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ciidamadaasi ay u helaan xuquuqdoodii ay maadaama ciidamadan hadda ay goob furuna ay ku jiraan saas oo kale waxaa magaalada xudur ee xarunta gobolka boqool ku sugan madaxda ugu sareysa maxkamadda ciidamada qalabka sida wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow iyo waxaa kaloo ku sugan gudaha magaalada xudur xildhibaano oo ay kamid yihiin xildhibaan afaraale iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya waxayna waxaana markii ugu horeysay xusud mudan oo magaalada xudur laga furay xafiis ay leedahay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo taasi oo la sheegay in ay la shaqeyn doonto howlgalada ay sameynayaan ciidamada qalabka sida ee qeybta lixdanaad ee ka howlgala gobolka bacool si maxkamadaasi iyada ay u ilaaliso ama ay xukuno ay ugu rido maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo inta badan lagu soo qabanayo howlgalada marka ay jiraan waxaa kaloo wafdigani ballaaran oo soo gaarayay gudaha magaalada xudur iyadana ay qeyb ay ka ahayd in oo dhawaan waxaa ka socda gudaha magaalada xudur iyadana maamulu sameyn oo degmada xudur iyada ay noqotay degmadii ugu horeysay ee degmooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana iyadana xusud mudan oo ku sugan gudaha magaalada xudur oo ku howlan maamul dhisidaasi wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudoobe nuunow maxamed ayaa isagana ku sugan oo inta badan safaradiisii kusoo gaarayo muddooyinka dambe ee magaalada xudur qeyb ka ah sidii oo qeyb uga qaadan lahayd ama udardar loo dardargelin lahaa maamul usamaynta oo hadda ay marayso in ergooyinkii oo soo dooran lahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada tan xudur haddan haatan lasoo la dhameeyey oo kuwaasi oo ka kooban boqol iyo konton ergi oo samanaaran gudaha magaalada xudur hadda loogu qabanayo bal marka waxaana lagu wadaa in maadaama magaaladii maamul dhisida ay ka jirto waxaa lagu wadaa in howlgal ballaaran oo ka dhana maleeshiyada argagixisada al-shabaab la qaado waxaana aada loo adkeeyey ammaanka gudaha degmada xudur iyo deegaanada ku dhow dhow waxaa xusid mudan baashi wafdigani ballaaran oo wasiire iyo xildhibaano isugu jira oo soo gaaray gudaha magaalada xudur waxa ay booqdeen jiida hore ee dagaalka deegaanka la yidhaahdo moorgaabey oo qiyaastii soddon kilomitr dhanka galbeed uga beegan magaalada tan xudur halkaasi oo ah halka ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed lana dhihi karo waa halka laga difaaca degmada xudur oo xarun waa gobolka bacool waxaa xusid mudan baashi ee deegaanka moorgaabey oo soddon kilomitr u jirta waxaa ku sugan oo keliya ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya lama socdaan ciidamada nabad alaalinta ee amisom lama socdaan ciidamo kale oo ajnabi ah waxyaabaha madaxda soo gaarayay magaalada xudur booqanayeyna haddana deegaanadaasi oo jiida hore ciidamadaasi ay ku sugan yihiin waxay aada ugu ammaanayeen maadaama ciidanka meesha ku sugan ay yihiin ciidan soomaaliyeed oo keliya aan la soconin ciidamo ajnabi ah mar uu hadlayay ka hadlayay wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga cabdulaahi colaad rooble waxa uu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo kudaysho mudan oo meesha ugu sokaysa oo ciidan amisom joogo iyagana ay udhexayso ilaa iyo boqol iyo siddeetan kilomitr oo ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wixii intaa kash ka sokeeya cadow iyo ciidamada xoogga dalka ay isku hor fadhiyaan marka ciidamadaasi wuxuu sheegay inay yihiin ciidamo oo kudaysho mudan waxaana lagu wadaa baashi in dhawaan ciidamada howlgal ay bilaabaan si deegaanada ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab hadda ay ku dhumaalaysanayaan looga sifeeyo maxamed xasan gobolka bay wuxuu ka mid waa gobolka bakool wuxuu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed soomaaliya baydhabo waxaa dhowaan booqday ama degmada xudur ee gobolka bakoolba labada wasiir ee dhinaca gaashaandhigga waa wasiir ku-xogeenka iyo wasiirkaba waxay halkaas u kuurgelayeen in kormeer lagu sameeyo taliska lixdamaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka waxyaabaha lasdhihi kalo way ka bedeli kartaa howlgalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed hoos yimaada socdaalka wasiiradu ay ku tageen deegaanada koonfur galbeed maxay ay tahay oo gobolka laga dareemaya aadaad umahadsan tahay booqashadani oo wasiirada iyo madaxda sarsare ay kusoo booqdeen magaalada xudur waxweyn ayay ka bedeli kartaa sababtoo ah ko warta waxay dhiirigelin u tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maadaama madaxdan sarsare oo soo gaartay gudaha magaalada xudur aysan ku ekayn magaalada xudur keligeedi balse ay booqdeen go-jiida hore ee ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin iyagoo ciidamada ay dhiirigelinayey oo ciidamada haddana ku dhiirigelinayay howlgalka ay u hayaan inay ay yihiin iyaga kuwa soo celin kara shara sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaa kale oo intaasi dheer oo ciidamadaasi loo sameeyey waxaa jiray ciidamada xoogga dalka qaar oo weli aan xaquuq lahayn oo liiska iyo aysan ku jirin balse laakiin maalmahan dambe loo samaynayay sidii tirkoobguud loogu samayn lahaa kuwa hadda ciidamada la howlgalaya oo aan xaquuq lahayn sidii xuquuqdoodii ay u heli lahaayeen kuwa xuquuqda leh hataa oo naftarkoodii oo oo xuquuqdii la rabay aysan soo gaaraynin in xuquuqdoodii ay soo gaarto wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga marka uu jiid hore uu booqday ciidamada waxa uu u ballan qaaday maadaama ciidamadaasi dhufeysada ay ku jira ay yihiin ciidamada geeda ayay saarnaayeen xilliga meesha isaga uu booqanayay oo ilaalo ay ka hayeen bal waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay teendooyinkooda iyo caqabkii ciidan maadaama qoraxda iyo dabeesha dhacayso ciidamadaasi ku sugan jiida hore aysan haysanin wuxuu u ballan qaaday in maalmaha soo socda la soo gaarsiin doono caqab ciidan iyo hub ay soo gaari doonaan wuxuu kale uu sheegay in hubkaasi iyo waxyaabaha iyaga ay ugu talagaleen hadda ay gacantooda ay ku jirto qayb xafiiska qaybta lixdanaad oo ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalmaha soo socdana sida isaga uu sheegay ciidamadaasi lasoo gaarsin doono marka ciidamada dhiirgelin ayay u hayd waxayna noqonaysaa in ciidamada madaxdoodii oo inta badan aan lagu baran inay jiida hore furmaha gobolkan bakool aysan soo gaari jirin balse laakiin hadda madaxdii ugu sareysay oo gaashaandhiga maxkamadooyinka ay hadda ay soo gaareen booqdanna haddana jiidaha jiidaha hore ee ciidamada ay ku sugan yihiin dhiirigelin ayay u noqonaysaa haddana waxaa xuquuqdoodii helaya kuwii markii hore aan xuquuq lahayn kuwii xuquuq lahaa oo awl hore aan si fiican aan usoo gaaraynin ayaa haddana waxay noqonaysaa in xuquuqdoodii oo dhamaystiran ay helaan taasi oo la dhihi karo ciidamadan hadday xuquuqdoodii ay helaan iyagana waxay ay adkeynayaan hawsha marka horeba ay u hayaan ummadooda soomaaliyeed iyo in maleeshiyada argixisada al-shabaab deegaanada weli ay ku sugan yihiin ciidamadani ay ay ka dulqaadaan oo ay noqoto in deegaanada gobolka bakool oo markii horeba inta badan maleeshiyada argixisada al-shabaab ee gacanta looga dhigay qayba hadda ay ku dhuumalaysanayaan in ciidamada dalkooda ay ballaariyaan taasi oona ka dambaysa madaxdan deegaanadan soo gaaraysa iyo ciidamadii oo loo ballan qaaday in xuquuqdooda sida ugu dhaqsee badan iyaga ay u heli doonaan waxaa kaloo xusud mudan oo wasiirka gaashaandhigga markuu hadlayay ee ciidamada uu sheegay in lagu wado in ay jiidaha hore ee dagaalka ee ciidamada ay ku sugan yihiin ay soo booqan doonaan madaxda ugu sareysa ee dalka oo ay kamid uu ka mid yahay madaxweynaha ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo